bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur oo idinkaga imaanayo reediyo dalsan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
qornaanbax ballaaran oo looga soo horjeedo xarigga jenaraal sheego oo maanta ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho
ciidanka maamulka somalilan oo madaafiic xoogan ku garaacay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool
dhegaysiga dacwad loo haysto mas-uuliyiin ka tirsana dowladda oo ka socota maxkamadda gobolka banaadir
dowladda swiden oo soo musaafurinaysa kumanaan qaxooti ah oo ka soo jeeda soomaaliya iyo dalal kale
maamulka koonfur galbeed oo xilalkii ka qaadiyay mas-uuliyiinta degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose
faahfaahinno ka soo baxaya iska hor imaad xalay ka dhacay magaalada garowe
wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka koonfur galbeed oo soo dhoweysay xilka qaadista guddoomiyaha degmada baraawe iyo ku-xigeenadiisa
akhbaaraadka dibadda aa warka duhuur ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ruushka oo duqaymo ku burburiyay hubkii ugu weynaa ee lahayd dowladda dalka yukrain
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa duhurnimo axada labaatanka bisha sideedaad sanadaha labada kun saddex iyo labaatan intaad maqasheen waa qodobadii wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran
aynu ku bilownaya banaanbax ballaaran ayaa lagwaa banaanbax ballaaran oo laga wado laga soo horjeedo xariga jenaraal sheegow ayaa maanta ka dhacay magaalada caasimada ah ee muqdisho waryaheen cabdisalaan juulo shaakir ayaa ka warbixinaya shacab aada u careysan ayaa dibadbaxyo kala duwan ka dhigaya degmooyin ka tirsan gobolka banaadir shacabka ayaana waxa ay kaga soo horjeedaan xariga jenaraal sheego oo ahaa jenaraal ka tirsanaa dowladda federaalk ee soomaaliya balse xilka kal hore laga qaaday magaalada muqdisho ayaa dibadbaxyadan ay ka socdaan iyagoo dibadbaxyadan ay yihiin kuwo si weyn looga soo horjeedo xariga jenaraal sheegow waxaana xari dibadbaxyadan ay ka dhacayaan qeybo fara badan oo ka mid ah degmooyin ka tirsan gobolka banaadir dadka dibadbaxyada dhigaya ayaa dibadbaxyada waxa ay ka kala dhaceen degmooyinka dharkeenley iyo sidoo kale isgoyska kilomitr for waxaana dibadbaxyadan ay yihiin kuwo aada iyo aada u abaabulan oo dadka shacabka ay kaga soo horjeedaan xariga jenaraalkaasi jenaraal sheegow ciidamo uu hogaaminayo ayaa habeen ka hor waxa ay caasimada gaar ahaan degmada dharkeenley kula dagaalameen ciidamada bolis militario ugu dambeyntiise waa lasoo qabtay jenaraalka iyo ciidamada qaarkood iyaga oo dhaawac ah halka kuwo kalena ay geeriyoodeen banaanbaxayaasha ayaa wadooyinka qaar ee laamiga ku gubaya taayiro waaweyn sidoo kalena mararka qaarkood tuuraya dhagxaan islamarkaana hakadgeliyay isku socodka dadka iyo gaadiidka kadib markii ay xireen wadada qaar ka mid a dadka dibadbaxyada dhigaya warbaahinta la hadlay ayaa ku hanjabay inay sii wadi doonaan dibadbaxyada haddii aan si deg deg ah loo soo dayn jenaraal sheegow iyo askarta kale ee xiran kuwaas oo shalay ay qabteen ciidanka booliiska waa kuwaan qaar ka mid a dadka dibadbaxyada dhigaya warbaahinta
isbaar qofaan dhigina male xogaamii kooxadii wala axadi waaye halwaan iyo jili waxaan u dhigay isbaarigina ma jirto maadaama sheegow gumaysi iyo jalaarnimo aa ku soo xirateen ma yeeleeno bismillaah anigoo magaceeya uu yahay brofesor xuseen cabdiweli biyaange ahna abaanduulaha banaanbaxan maanta ee muqdisho ka dhacay oona ugu soo hor jeedno jarnaalkayna qaymaha qaayaha badnaayay jarnaal sheegow oo maanta waxaa soo bannaan baxay jareer weyne digili mirifle anniga xaquuqdii jareer waxaan rabnaa jarnaal sheegow inla noo soo daayo jarnaal sheegow inuu noo soo daayo madaxweynaha xasan sheekh maxamuud madaxweyne asaa dalkaanka ah iyo ra-iisul wasaare xamso iyo guddoomiyaha baarlamaanka maanta bannaan bax waxaa soo sameeyey digili mirifle iyo jareer weyne annaga haddii jarnaalkeennana noo soo dee waayo muqdishona ma kala qaado waxaan samaynaynaa cir iyo dhul annagaa xihanayn haddii ilaa yidhaahdo haddii jarnaalkeenna noo soo deey waayo dulmiyaa lagu xidhay jarnaal soomaaliyad waay daraja soomaaliyeed oo wataa anniga maanta khiiraddayna mala qiyaasi karo banaanbax nawadeedaan qabanay maanta taasna waxaan idin caddaynaa anigoo ah ee maaragtay afhayeenka guud banaanbixiyaasha ee maaragtay ee soomaaliya oona u dooda xaquuqda digili mirifli jareer weyne waxaan leeyahay in la soo daayo warbaaxintana taasaa idinku codsanaa aad iyo aad aan ugu xumahay jarnaalka waxaa qabtay niman oo cayaal weera ah waxaan dhihi karaa niman cayaal suuqa ma haddii saraakiil oo darajadiis oo kale leh oo qayma leh saraakiisha qaymay leeyihiin xaquuqda bini'aadankana waa yaqaanay laakiin jarnaalka waxaa loo diray cayaal suuq cayaal weero iyo waxaa loo diray mooryaan murooley ayaa loo diray jarnaalka ma mudneen jarnaalka waa nin soo halgamay waa dalkiisa iyo dadkiisa nin u soo halgamay waa jarnaalka ma mudneen in saas loo galo
dareeyay waa darxumeey nin jarnaal ah oo jareerweyne jarnaalkiisa ah waay haddii si degdeg ugu soo daayo wallaahi bilaahi madaxtooyada baa asiga waa la qarxina baan iskeena qalna wallaahi nabadgelyo meesha la ku joogeen wallaahi waa ku baabaxa waran isdin hatta idin sheegayna wallaahi jareerweyne waana la baadili mar hore la baadili waa dhimanay manaali dhiigayna haddii hayo baabaxa baasha jareer weyne waxaan garab taagannahay jaranaalkeeni sheegow ilaa imaa gabar laba jir naga soo haraysan saana u soconayna anag ilaa imaa anaka aan ka helno cadaalad waa halkii
ciidanka somalilan ayaa duqeymo ku akeysiyey xaafado ka tirsan degma magaalada laascanood ee xarunta gobolka soola sida warkan uu ku faahfaahinaya salaaman cadaala
wararkan soo gaaraya gobolka sool ayaa waxay sheegayaan in ciidamada somalilan ay madaafiic culus ay ku garaaceen gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in ilaa iyo toban hoobiye oo ay ku dhaceen magaalada kuwaasi oo laga soo tuuray sandhigga gooja cadde oo ay gacanta ku hayso maamulka somalilan ilaa iyo haatan lama soo sheegin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay madaafiicdan oo qaarkood la sheegay inay ku dhaceen goobo ay dad shacab ah ay ku sugnaayeen ma jirto wax war ah oo ay duqeymahan kasoo tuureen ismada kasoo saareen isimada dhaqanka ee sool sanaag iyo cayn iyo maamulka somalilan oo muddo ku dhow sideed bilood ku dagaalamaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool si kastaba haatee maalmo ka hor madaafiicda bahalnimo ee somalilan ama madaafiicda ee somalilan soo tuureesan iyo waxa ay ku dishay allah u naxariistee abwaan jaamac kadiye oo ka mid ahaa abwaanada sida weyn looga yaqaano guud ahaan dalka
mahadsanid dowladda sweden ayaa soo masaafurinaysa kumanaan qaxooti ah oo kasoo jeeda dowladda soomaaliya iyo sidoo kale dalal kale waryaheena cabdiqaadir indhooy ayaa ka waramaya xukuumadda haatan ka jirta dalkaasi sweden ayaa adkeysay siyaasadda socdaalka muhaajiriinta iyo soo galootiga kusii qulqulaya gudaha dalkaasi sweden hay-adda socdaalka ee dalkaasi sweden ayaa sheegtay in lasoo masaafurin doono kumanaan qaxooti ah kuwaasi oo la diiday codsiyadooda magangelya doonka ah kuwaasi oo la go-aansaday in ay dalka laga saaro maadaama baa layidhi si iskood ah ugu laabteen dalalka ay asal ahaan ay kasoo jeedaan tirada qaxootiga ugu yar ee lasoo tarxili doono ayaa kasoo jeedo dalal ay ka mid yihiin soomaaliya iyo afghanistan waa dalal ay ka mid tahay soomaaliya halka tirada ugu badanna ay kasoo jeedaan dalalka ciraaq iiraan iyo weliba afghanistan waddanka sweden oo ay ku nool yihiin ilaa iyo sagaal dhibic sideed milyan oo qof kuwaasi oo ka mid ah dalal waa kuwaasi oo markaasi ka mid ah kuwo inta ugu badan ee ku yimaada hanaan markaasi dalkaasi kusoo gala sharci darra islamarkaasina doonaya inay dalkaasi ka helaan magangeliyo ayaa isku dayaya inay ayaa isku dayay baa laleeyahay dadkaasi inay magangeliya ka helaan dalkaasi sweden si kastaba ha noqotee tirada dadkan lasoo masaafurinayo oo ay ka mid yihiin soomaalida ayaa waxaa si weyn kaga walaacsan dadka soomaaliyada ku sugan dalkaasi sweden oo ay haatan hay-adda socdaalka dalkaasi sweden sheegtay in la masaafuri doono
dhegeysiga dacwad rag loo haysto arrimo musuq maasuqa kana tirsana dowladda soomaaliya ayaa waxay ka socotaa maxkamadda gobolka banaadir qaar ka mida mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha islamarkaana wasaaradda maaliyadda ayaa dacwadooda maalmahan bay ka socotay maxkamadda gobolka banaadir iyadoo dhageysiga maxkamadan ay qay goobjoogka ka yihiin eelada dadkan dacwadaha loo haysto ayaa waxaa su-aalo badan la weydiiyey qaar ka mid a dadka loo haysto howlaan musuq maasuqa ah waxkan gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir oo su-aala weydiinaya qaar ka mid a dadkan loo haysto dacwadaha kala duwan
lagu soo eedeeyey inaan la shaqeeyo keliya ayaa la shaqeeya lacagaha akuumadeeda dhex maray boqolkiiba sagaashan toddobo kambanigaasaa iska leh oo caddeemahoodana looyarada hayaan xeraalintuna ay tagtay oo shukada soo wareysatay sourcekaas keliya akuumadeeda bishii january ee sanadkan ayaa akuumadeeda dhaqaaq shan bil oo kambanigan maaragtay shaqo fiican ushaqa u qabtay ayaa keliya akuumadeeda dhaqaaqeen sourcekaas keliya akuumadeeda lacagagii ma ahane wax kale ma jiraan iyo commission aan ka helo oo laba kun kun marba markii shaqa shaqada qabtay ku xiran
آه. mushaar imsaa u qaadataa kun dollar
xaggeed ka qaadataa
bankiga i b s
i b s aa ka heshaa kun dollar may dowladda ka hel laakiin i b s ay ugu soo dhacdaa آه. xaggee kaaga soo dhacdaa
dowlad bankiga igu soo dhacdaa i b s yaa kuusoo micnaha hay-adda soo dirtay yaa banka kuu soo marsiisa tusaale ahaan qofka maxkamadda gobolka ka shaqeeya magaca maxkamadda oo kale ku timaadaa ee, qo- ay sh- aa shaqaalaha lagu siiyaa Sawa.
qofka xeerlalan ka tirsan magaca xeerlalana lagu siiyaa Mm.
qofka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada ka tirsan magaca wasaaradda xaggee kaaga timaadaa sh- hay-adde wal immigration ka igu timaadaa
banki kaleoo mushaarka ugu soo dhaca ma jiraa
may hadda ma jiro i b s iyo waxaa igu soo dhaca bisle
imise bankiyaa leedahay koonto waxaa leeyahay afar banki oo kale ah
i b s salamo bankin premium bankin iyo daabshiil
akoonadooda ma kala taqaan lambarada
wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa soo dhaweysay xilka qaadista gudoomiyaha degmada baraawe iyo ku-xigeenadiisa waryaheen cali aadan ayaa faahfaahinaya
maamulka koonfur galbeed ayaa xilka ka qaaday gudoomiyaha degmada baraawe liibaan abuukar cismaan iyo ku-xigeenka labaad saare abuukar cali war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay sababta xilka looga qaaday gudoomiyaha inay tahay wada shaqeyn la-aan golaha deegaanka baraawe iyo maamulka degmada baraawe warqadda xilka qaadista ee kasoo baxday wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed ayaa kusoo beegantay kadib markii golaha deegaanka baraawe ay dhowaan mooshin ay ka- ee ka gudbiyeen xilka qaadisa gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa labaad sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ayaa xilka gudoomiyaha degmada baraawe si kumeel gaar ah ugu magacaawday abuukar raade cumar sheekh cabdi shafaana kadib markii gudoomiyihii hore ee degmada baraawe xilka laga qaaday muddooyinkii dambe ayaa waxaa magaalada baraawe ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed ka taagnaa khilaaf dhinaca maamulka ah waxaana gudoomiyaha xilka laga qaaday lagu eedeeyey inuu isku koobay awoodda maamulka degmadaasi
warar ka imaanaya magaalada garowe ee caasimadda ah maamulka puntland ayaa sheegaya in faahfaahinno dheeraad ay kasoo baxeen iskoormaad xalay ka dhacay magaalada garowe rag hubaysan ayaa rasaas hubiyey xarunta saldhigga ee magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland iyadoo qaar ka mid ahna saraakiisha ciidanku ay sheegeen ilaa hadda aan la garanayn sababta kooxahan ay usoo weerareen saldhigga magaalada garowe saraakiisha ciidanka ayaa sheegay nin iyagu isagu ka mid ah dadka dhibaatada ay ka bilaabatay ee ciidan halkaasi taagnaa ay qoryaha ay caaradiisa ay ku garaaceen islamarkaana dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen laakiin taa ay keentay in rasaas markii ninkan ay ku amreen taliska ciidanku in marka hore lasoo daweeyo islamarkaana dib lagu soo celiyo saldhigga si dacwadiisa loo qaado ayna keentay in halkaasi rasaas ay ku furaan dadkii iyagu ninkan keenay xabsiga maamulka iyo weliba taliska ciidanka ee magaalada garowe ayaa sheegay in iyagu ay wadaan baaritaano ku aadan dhacdadan
guud ahaan waxaan halkan kusoo afmeeraynaa warkii duhur aad ka dhagaysanayseen rediyo dalsan cidda warkayaga uu seego waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel